shirku wuxuu ku saabsanaa la wuxuu ahaa xoojinta nabadda iyo iyo hirgelinta waxyaabihii laisku ogaa oo lagu heshiiyey markii la heshiiyey kadib guddi baan ratay guddigaasi waxay ahayd inay ilaaliso isaga cabdi inay ilaaliso waxyaabaha soo kordha hadda soo siyaada
ma wax shirkaas kadib markii hore ee halkaas aad ku shirteen oo nabadda la qaatay kol hore wax ka dambeeyey oo shaqaaqo ah miyaa dhacay wax dambe oo shaqaaqo saasa ma dhicin laakiin mar kasta oo xoolihii isu soo gaaraan haye isku soo guurguuraan oo hadda kaliilo yaryar baa daaya naqnaqa dhalinyaro waxaa isku imaanaysaa aan sidaas macrifad iyo isdhexgal weli iyaga samaynayn qadooyinka iyaana waxaa lagu wacyigelin iyo wax lagu samayn jiray loo tagtegi jiray adigu biiqda hadii la isugu soo hayaamay awal baa waxaa la qabtay guddi ilaalisa nabadda macnaha oo haba wixii soo kordha ee iska wareysta
haye asbuucii hore oo tegay baa mar la isugu tegay wax shidaa ma dhicin halaysnabadgeliyaa la yiri xiriir fiican hala sameeyo halaysdhexgalo halaysxiriiriyo kadibna asbuuc kasta aan mar isku soo noqono golayaasha deegaanka iyo xubnaha guddiga kamid ah
haye intiiba ku saabsanaa shalayta isu digisa si fiican baana la isugu soo akordha ku dhamaatay yaa magac yaa yaa kamid ahaa odayaasha iyo guddiga halkaas isugu yimid oo magac leh oo aad noo xusi kartaa hadda waxaa kamid ahaa xubnaha guddiga horta ilaa shan lixdaa markay joogay aniga laftooda hadee kamid baan ah guddigan kamid ah waxaa kaloo kamid ahaa laba dhinac baa guddigu kala ahaa guddiga halkaan ah waxaa kamid ahaa aniga kula hadlaya daadin cali bare isaguna kamid ahaa ninka la yidhaaho sandhay kusi magac dheer yahay cali abshir ninka la yidhaaho iyo odayaal badanoo odayaasha dhaqanka ah oo uu kamid yahay nin nabadoona cabdiraxmaan cabdullahi gurini
waxaan u gartay shirka in uu yahay xoojinta nabadda iyo sidii dhalinyaradaas isku soo dhawaatay ay tamid isdhexgalka iyo isdhexgalka bulshada iyo isdhexgalka bulshada iyo inaan mar dambe dhicin aan dhibaatadii hore u dhacday oo kale maxaa la isla meel dhigay oo marka lagu heshiiyey xagga ka xagga kalena waxaa kamid ahaa aan kuu dhameeyo horta labada dhinacba haye
xagga kalena waxaa kamid ahaa xasan cabdi xaabse oo guddiga kamid a maxamed maxamuud nin la yidhaaho muuse xifdi gaas iyo odayaal kale oo iyaguna sabadoonna ah labada dhinacba haye iyo nin culimaha dhinaca taygaagla ka tirsan oo la yidhaahdo sheekh maxamed gaas waxaa la isla qaatay in heshiiskii hore oo lagu heshiiyey wi- baa waxaa kamid ahaa wixii xagaystaa inay qof yihiin qofkana hebel la yidhaahdo wax beelana aysan dhicin oo macnaha haddii qof wax geysto qofka isaga li- qofku wax u geysta inay sugo dadka kalena uu qofkii soo qabto intaasaa marka markasta la iskula dardaarmaa markastoo la kulmo waa gartay maxaa ka soo baxay shirkaa waxaa ka soo baxay haddee asbuuciiba in mar la isku soo noqdo haddii alla idmo oo shirkaasi uu noqdo mid taxano ah in een, oo lagu wacyigelinayo een, een, een, meelihii een, dagaalku uu dhex maray ha sax waayahay Een, inta badan waxaa jira odayaasha iyo waxgaradka iyo guddiga een, een, ku howlan arrimaha nabadeynta beelahaas waxaa jira iyadu dhalinyarada lafteeda xurgufta geens- geysata iyada laftooda ma laysku keenaa mise qo- la qorsheynayaa in dhalinyarada laftooda mar la isu keeno hadda ka hor mar ilaa laba jeer baa la isu keenay shalay kamid bay ahayd oo saddex markii saddexaad bay kamid ahayd mar laba jeer oo hore waxaa la isu keenay dadka geesiraha guddina waa loo qabtay laftigooda teleefanaha loo kala qoray haatanna waa ku ballansana mar kasta oo la isu tago waxaa soo siyaada labaatan qof soddon qof oo kale oo isbarata marka aad u fiirsato qaabka hadda ay wax u socdaan shirarka aad wadaan een, beelihii oo isku soo dhadhawaanaya maxaa maxaad is leedahay een, arrintaasi een, way ka soo bixi karaan oo wanaag ah ama een, in aysan dadka weli helin een, wacyigelin ku filan dadku hadda wuxuu u baahan yahay boqolkiiba toddobaatan ee hadda aan qiyaasi karaa inay marayso inta wacyigashan haye boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan boqolkiiba soddon ama dhalinyaraha ama aan toos loo heli karin ee, awoodda ku filayn markaa isla isugu imaanayo haye baa qabyo ah mar kastabana marka xoogaabaa soo raacaya misna oo kusoo kordhaya shir kasta oo la kulmo yaa idinka caawiya arrimaha shirarka wacyigelinta nabadda ee aad ka wadaan deegaamadaas oo garab yaad ka heshaan dhinaca tahsiilaadka shirarkaas aad ku qabanaysaan adigu waxay u badan tahay xagga maaragtay dhaqanka sidiisaba shirku shir dhaqan bu waxaa kala hogaaminayay labada beelood simada ugu soo simadooda oo ay ugu sarreeyaan guddoonka uleeyihiin يعني بشير اسلام عبد الله iyo garaad jaamac garaad cali haye iyo odayaasha kale oo dhaqanka islaam bashiir iyo gara jaamac labaduba shalay xaadir ma ku ahaayeen kulanka aad qabatay may ma joogin waa guddiga een, een, odayaashaasa maaa waxaan ku yidhi yaa- guddiga guddiga ayay ugu sarreeyaan maya iyagu shirka guddoon beelahay ugu sarreeyaan Mhm.
waa meelaha een, wixii hadda een, la xallin waayo Lo- lo- loogu laabto odayaal meel kasii haaseeya haye waa tiro tiro dheer oo halkaas marka caawimaada wixii een, aan ku filaan weyne waa meelaha yaahidi ka caawiya ilaan jiray hadday tala tahay iyo haddii ay een, markaas shaqo tahayba haye wax dawladoo badan oo hal mar oo hadda shaladoo kale anagu dhinacaan buurtinlaan waxaan ka qaadan guddoomiyaha buurtinlaban especial wax ka qaadan laakiin sida kale wuxuu wax dhaqan bay u badan yihiin waayahay ugu dambeyn markaad fiiriso shirarka hadda aad wadaan een, iyo halka ay wax idiin marayaan een, maxaa natiijaha idiin muuqda wax fiican wax fiican